maalinimada beri oo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha lixaad sannada laba kun afar iyo labaatan waxaa guud ahaan deegaanada jubbaland ardayda iskuullada u dareeri doonaan imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe kaasoo ay qaadaysa wasaaradda waxbarashada jubbaland waxaana sanadkan imtixaanka ka qaybgalaya arday aad u badan axmed faarax cali aweys agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada jubbaland oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey tirada ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka sanadkan iyo goobaha ay ku galayaan imtixaan waxaan ugu soo foolay sidaa horeba u sheegtay imtixaankii dugsiga sare oo fasalka labiyo tobnaad oo shahaadiga ahaa iyo imtixaankii fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe isaguna shahaadiga ahaa tirada guud imtixaanka galaysa dugsiga dhexe haddaan ku hormaro waxaa weeye waa afar kun iyo saddex boqol iyo konton iyo toddoba arday baa gelaysa oo welina gabdha isugu jira xarumaha lagu gelayo imtixaankaas dugsiga dhexe waxaa weye waa labaatan xarumood kormeerayaasha ka shaqaynaya oo imtixaanka supervisor garaynaya waa labaatan kormeerayaasha ku-xigeenada iyagana sidoo kale oo caawinaya kormeerayaasha waa labaatan iyaguna haddii ilaahay kuma daraaday ilaalayaasha imtixaanka ilaalinaya jelitariska iyaguna waa laba boqol iyo konton askarta ka qayb qaadanaysa ilaa iyo toddobaatan waaye askari ka qayb qaadanaysaa ilaa iyo doolow ilaa iyo kismaayo xarumaha imtixaanka amnigooda sugaya waxaa kaloo jiray suwana gaadiid ilaa sodomeeya oo ka qayb qaadanaya imtixaanka marka guud ahaan xarumaha lagu gelayana waa labaatan xarumood oo sideed kismaayo ah iyo labaiyo toban banaanka ah oo laga soo bilaabo doolow ilaa iyo kayombooni isugu jira ayaa imtixaanka lagu gelaya marka imtixaankii waan diyaarinay dadkii aadi lahaa gobolada iyo degmooyinka way baxeen nin walba goobtiisii iyo imtixaankiisii uu haystaa goobtiisii iyo deegaanka loogu tagalay uu ku sugan yahay maanta waxay ka shaqaynayaan haddii ilaha idmo xaruntii imtixaanka lagu qilaayey kuraastii miisaskii ardadiiyo waxooda dhan barata meeshuu imtixaanka maanta sabtaa ku geli lahaa uu ku geli lahaa inahaas ayaan maaragtay ay maanta ku mashquulayaan sheegay boqolkiiba soddon iyo shan ardayga dugsiga dhexaa hadduu ka hoos maro waxaa weeye waa meeshiisiibuu ku noqonaya galaaskiisiibuu joogaya sanadkaas hadduu ka ka kor marana boqol soddon iyo shan waxa ka koreeyana dugsiga saru aadaya korbu u baxay oo uu tegayo loogu talagalay loo dhiibayo qofkii kormeeraha ahaa oo uu tegayo degmadii loogu talagalay kabacdina waxaa la wareegaya hawshaas ciidanka iyo amniga meeshaas jooga iyo qofka kormeeraha wada waxaana ilaalinaya macalimiinta deegaankaas joogta waa la tababaray macalimiintaas iyo kormeerkaas oo dhanba waa lagu tababaray sida imtixaanka loo ilaaliyo waa lagu tababaray sida dokumentiyaasha iyo dokumentiga loo sameeyo waa lagu tababaray ammaanada waa lagala dardaarmay waa laga hadlay ammaanada ay gacanta ku hayaan marka boqolkiiba laba boqol ayaan ku kalsoonahay laga soo bilaabo dejintii imtixaanka iyo maalinta u dambaysa oo uu imtixaanku dhammaan doono cidda gacanta ku haysa iyo goobaha u yaallo aad baan ugu kalsoonahay waana ka shaqaynay aad baan uga taxadar